Mid ka mid ah odayaasha dowladda federaalk oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay khasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalk ku gaaray deegaanka Aboorey ee gobolkaas. Ninkan oo ku sugan gobolka Hiiraan kana mid ah odayaasha taageersan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin deegaanka Aboorey. Askarta dowladda federaalkana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey dagaaladii cuslaa ee ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Wuxuu niyad jab weyn ka muujiyey dagaalada socda.
Wax jiraan ma rabo de ma rabo de been sheegta maahi lama bixin laakiin kuma dhahayo waa la tirtiray oo waa la soofiyey ma dhahayo khasaare waa jiraa dhaawac waa jiraa dhimasho waa jirtaa mar haddii dagaal la galo labadaasuna waa inay imaanayaan cid kasta waa og tahay nin goliifku kasoo taagan yahay cawana socdo oo caagadihiisa saarsan tirsi in la tiriyaa ma aha wax fudud haddaan lagu dambaabayn tirsi koodaa lama sheegi kara ma garan waxa u suurto geliyey meelo kale dagaallo kaay ka socdeen ayaa bar-aaday la iska jiri mahayn dhanka kale waxaa deegaanka aboorey maalintii afaraad si buuxda u maamulaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayaan ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha deegaanka iyagoo kor u sida raayada tawxiidka